subax ee rida muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliyana saakay waxaa ugu waaweyn ra-iisul wasaarihii hore dalka cumar cabdirashiid iyo madaxweynayaashii hore ee maamulka puntland oo maanta ku wajahan magaalada boosaaso kuwaasoo waawaanka dhex wada dhinacyada ku dagaalamay magaalada boosaaso odayaasha dhaqanka gobolka mudug oo ku baaqay wadahadal lagu dhameeyay xiisadda ka taga magaalada boosaaso xarunta ganacsiga gobolka bari maamulka gobolka shabeelle hoose magacaabay agaasinka dhulbixinta degmada afgooye xilli muran iyo isqabqabsi la xidhiira arrimaha dhulka uu ka taagan yahay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabelle oo sheegtay in hay-adaha darbiyahaas caalamka ay ka gaabiyeen dibhabeynta kanaalada webiga shabeelle ee ku yaala gobolka shabeellaha dhexe kuwaas oo saameyn ku yeeshay beeralayda gobolka wararka dibaddana waxaa ka mid a ku dhowaad labaatan ruux oo ku dhintay kadib doon kula qalabantay gudaha waddanka gariiga iyo maraykanka oo hawada u diray daaca gacmeedkii ugu weynaa subax wanaagsan mar kale waa axad waa lix labaatanka bisha labiyo tobnaad disembar sanadda labada kun iyo kooiyo labaatanka anigu cabdiqadir shacba ee idan warramaya kusoo dhawaada qodobadii aad dhegaysateen oo faahfaahsan ra-iisul wasaarihii dalka cabdirashiid iyo madaxweynaashii hore ee maamulka puntland oo maanta ku wajahan magaalada boosaaso kuwaas oo waanwaanka dhac wada dhinacyadii ku dagaalamay dhowaan magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga gobolka bari waryahayga yuusuf maxamed maxamuud ayaa goordhowood qadka telefoonka inagu warramay aada u mahadsan tahay kadib shaqaaqadii boosaaso hadaljeedintii madaxweyne deni iyo kunoolashadii bulshada soo barikiciyay boosaaso waxaa is soo tarayey baaqa baxda nabadda baxda dhaqanka iyo siyaasiyiin xilin hore uga soo qabtay puntland iyo soomaaliya intaba magaalada garowe waxaa ku sugan oo xalfelidda xaaladda boosaaso isu keentay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid xalisan maake madaxweynayaashii hore ee puntland cabdiraxmaan maxamed maxamuud faroole oo ah senatar ka tirsan dhaqanka sare baarlamaanka soomaaliya iyo madaxweyne cabdi maxamed cali kaas oo horey uu soo noqday puntland madaxweyne iyo sidoo kale siyaasiyiin kala duwan oo reer puntland ah kuwaasi oo ilaa sanay ilaa xalay kulamo kala duwanno lahaa madaxa sare ee puntland ugu horeeyay madaxweyne deni madaxweyne ku-xigeenkiisa axmed cismaan cismi karaash iyo guddoonka baarlamaanka puntland waxaa iyana dhankooda garowo soo gaarayay timo madax kule bulshada soomaaliyeed iyo puntlandba kuwaasi oo ka galayay gobolada kala duwan ee puntland ujeedada socdaalkooda yahay xaluhelidda xaaladda boosaaso iyo inaan dagaal damba dhicin bulshadana mar dambe la barakicin siyaasiyiintan isnimada kala duwan iyo waxgaradkan ayaa lagu wadaa inay gaaraan magaalada boosaaso oo saldhig u ahayd xaaladda haddan taagan xal waarana looga gaaro shaqaaqadan u dhexaysa ciidamo ka wada tirsan puntland kumanaan shacaba ayaa sidoo kale iyadoona dhankooda markadhanka shacabka saacadihii ugu dambeeyey ku laabanayay guryahoodii oo horay ay uga soo barakaceen kadib hadalkii nabadda ahaa uu madaxweyne deni jeediyey samaraantaana ku booriyay ciidamada amarna ku siiyey inaan xabaddanba la ridin xabaddanban aysan dhacayn dadkuna ay ku noqdaan guryahoodii sidoo kalena dib loo furo dekedda magaalada boosaaso goobihii waxbarashada goobihii ganacsiga iyo garoonka diyaaradaha ay guud ahaanba socodka dadweynaha qaybihiisa marka waxaan udhihi karnaa saacadaha soo socda ayaa lagu wadaa in isimadan iyo guud ahaanba siyaasiyiinta kala duwan iyo madaxweyneyaashii hore iyo baxda waxay ku dadaalaysa in xaaladda boosaaso nabad lagu soo dabaalo ay dhankaas iyo boosaaso iyo bariga ilaa qaraanka ay sii gudbaan sidoo kale isimadii kala duwanaa hore arrintan u galay oo ugu horeeya boqor burhaan boqor muuse ayaa dhankooda xalay soo dhaweeyey hadalkii nabad ahay madaxweyne deni iyagoona xusay in uu ahaa waxa ugu farxo xilligeedan kusoo beegmay kuna baaqay in halkaasi laga sii wado oo bulshada loo
odayaasha dhaqanka gobolka mudug ayaa ku baaqay in wadahadal lagu dhameeyo xiisada ka tagan magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga gobolka bari waryahiga baashi calaxaashe ayaa warkan gaalkacya nooga soo diray kadib xaalada ganaasho oo labadii maalin ee lasoo dhaafay laga dareemayay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ee puntland ayaa waxaa jira baaqyo nabadeed oo ay dirayaan waxgaradka soomaaliyeed ee ku nool dalka suldaan sugaal xaaji jaamac oo kamid a salaadiinta soomaaliyeed oo warbaahinta kula hadlay magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya ayaa fariin nabadeed u diray madaxda dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland iyo saraakiisha b s f ta puntland wuxuuna ugu baaqay in ay miiska wadahadalka isugu yimaadaan ayna xaliyaan arrimaha maalmihii lasoo dhaafay kasoo cusboonaaday magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari oo sababay gacanka hadalka dhex maray ciidamada kawada tirsan maamulkaasi
awalan anigoo wakiilka ah isimada dhaqanka soomaaliyeed anigoo ku hadlaya afka dhaqanka soomaaliyeed caawana wakiil halkan uga ah isimada gobolka mudug oo guud ahaan meel kastay joogaan waxaanu baaq nabadeed u diraynaa dhinacyada ku dagaalamay magaalada boosaaso dowladda puntland ciidamadeeda iyo ciidamada b s f ta waxaanu baaqaasi u diraynaa waxa weeye inagoo maaragtay dhaqankii ah inagoo odayaashii ah waxaanu leenahay dhinacyada dagaalamaya xabadda ha la joojiyo bilaa shuruud ha lagu joojiyo isimadii soo jeediyey baaqa nabadeed iyo xabad joojinta ku dhawaaqayna waa in la hirgeliyaa waa inay dhaqan gashaa waxaanu u turaynaa oo mar walba u taagannahay shacabka soomaaliyeed meel kastay joogaan nabadooda iyo noloshooda iyo horumarkooda wiil soomaaliyeed inuuna ka dhinto dhiig micna daraa u daato diyaar uma nihin waanu ka degaynaa kolley way dhacday haatan wax walba shaydaan bay maxaanku dhahday salka ku hayaan oo maxaanku dhahday weeye marka waxaan leeyahay dowladda puntland in ma garanaysaa dowladnimadeeda muujiso in dagaalkaa la joojiyo in miiska wadahadalka la isugu yimaado in wax walba maaragtay wanaag lagu dhammeeyo iyo wadahadal lagu dhammeeyo waa soo dhawaynayaa ismaaciil beeldaajo ismaaciil iyo suldaanka ka hadlay arrinta magaalada boosaaso waxaanu leenahay ismada dhaqankooda ismada warkooda hala qaato ismadu waxa weeya mar walba waxay u taagan yihiin nabadaynta geyiga soomaaliyeed waxa weeye nabaddu innagaa u baahan iyadu inooma baahna wax walibaana nabad iyo horumar bay ku wanaagsan yihiin waxaanu ka codsanaynaa oo mar walba maxaan ku dhahdaye codsigaa u diraynaa waxa weeye waa dhinacyada dagaalamaya meel kastaba ha ku dagaalamaan soomaaliya guud ahaan magaalada boosaaso aynu ognahay milyan ku dhowaad qofood baa ku nool dad soomaaliyeed maanta inay guryahoodii ka barakacaan oo ay geedaha hoostooda tagaan haddee ma wanaagsana dadaal badanna hala muujiyo dadkaa in guryahooda lagu soo celiyo nabaddu sideedii hore caadiga ayna kusoo laabato ganacsigii isku socodkii iyo noloshiina sidooda caadiga ahaydna ayna kusoo noqdaan ayaanu rajaynaynaa insha allahu beesha calaxaashi warbaahinta qaranka gaalkacay
isla wararka boosaaso aan ku jirnaa ee maamulka gobolka bari ayaa deeq lacageed waxa uu gaarsiiyey aabba caruur oo dhalay kuwa dagaaladii maalmo socday ka dhacay magaalada boosaaso oo ay dhex mara ciidamad ka wada tirsan maamulka puntland waryahayga yunis duraan cali ayaa warbixintan inoo eegaya maamulka degmada boosaaso ee gobolka bari ayaa deeq lacageed gaarsiiyey aabba carruurtiisii ku waayey dagaallo culus oo toddobaadkii hore ciidamo ka wada tirsan puntland ku dhex maray gudaha magaalada dekadda leh ee boosaaso kadib markii guri ay ku jireen uu ku dhacay madfaac aabba cali siciid siidu ayaa halkaasi ku waayey saddex carruur ah halka saddex kale dhaawac uu ka soo gaaray madficii gurigooda kula dhacay maamulka boosaaso oo ka duulaya waxuqabashada aabbahan ayaa ku wareejiyey deeq lacageed agaasimaha arrimaha bulshada boosaaso cali axmed deeqdan aabbahan gaarsiiyey ayaa sheegay sidaan tiim ka socda agaasimayaala dowladda hoose waxaanu tacsi iyo booqasho ugu nimi siciid siidow oo ah in oday oo xaafadda deganaa kana soo gaartay maxaanku idhaahday dhacdooyinkii iyo dagaaladii ka dhacay magaalada boosaaso ay dad kaga dhinteen waxaa ka dhintay saddex qof oo faamalkiisa ah saddex qof kalena ka dhaawacmeen dabcan geeradu waa xaq ilaahi subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa inuu bedel khayr qaba siiyo annagoo ku hadlayna afka degmada boosaaso maadaama waxa weeyaan mas-uuliyad gaara naga saaran tahay dadka ku dhaqan magaalada boosaaso waxaan ugu nimi tacsi iyo duco iyo samarsiin wax yar oo maxaanku idhaahdaay lacag yar oo aan badnayn oo sidnaa aabba cali siciid siidow ayaa dhankiisa kaga mahad celiyey deeqdan maamulka degmada uu soo gaarsiiyey waxaan mahadcelin u jeedinayaa dowladda hoose iyo agaasimayaasha oo si fiican ugu soo gurmaday oo ilaa dhimashada ilaa hadeertaan i garab taagan hal marna iga seexan aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa teeda kale waxaa wixii dhintayna waa dhinteen alla yarax maxaa yeele ma dhinta waa ilaah dadkao dhan waa wada dhiminaya saddex nin baa iga dhimatay saddexdii nin kadibna saddexna waa iga dhaawac alxamdulilah wax ilaah keena lama diidi karo maxaa yeele waxaan waa wax ilaah keenay marka ilaahay waxaan idin ugu rajaynayaa naxariista jan allah ka waraabiyo soo dhacay waa hoobiye badfaxmayn waa hoobiye
dagaaladii boosaaso ka dhacay waxaa ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed kuwaasi oo soo gaaray inta badan dad shacab ah iyo dhinacyadii dagaalamay
maamulka gobolka shabeellaha hoose ayaa magacaabay agaasinka dhulbixinta degmada afgooye xilli muran iyo isqabqabsi la xiriir arrimaha dhulka oo ka tagay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose wariyahayga axmed abukar sibani ayaa warkan afgooye nooga soo diray warqad ka soo baxday xafiiska guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ayaa agaasimaha waaxda dhulbixinta degmada afgooye loogu magacaabay cabdulaahi maxamed cismaan guddoomiyaha degmada afgooye abuukar maxamed cumar ayaa munaasabadda shaacinta warqadan ka sheegay in ay soo dhaweynayaan agaasimaha loo magacaabay waaxda dhulbixinta degmada afgooye isagana wadatashi badan oo sameeyo saldhigii ku xiriira inuu kala tashto waxyaalaha qaar reer maxkamadahana kala tashta reer gobol reer degmo waxaan rajaynaynaa wax walba wadatashi inay ku dhammaan doonaan xitaa odayaasha waxyaalaha qaar annaga aan samaynayno iyo dhulbixinta hadday cabasho iyo dhaliilo ka qabaan iyagoon lala tashanin waxba la masaxayo laakiin waxa intay buuqa ku jiraan waxaan rajaynaya inay noo imaadaan agaasimaha dhulbixinta degmada afgooye cabdulaahi maxamed cismaan ayaa ballan qaaday in uu bulshada deegaanka si wanaagsan ula shaqayn doono waxaan xoogga saari doonaa dardergelinta fududeynta nidaamka barloogooyinka waxaan rabaa odayaasha dhaqanka inay la shaqeeyaan odayaasha macnaha meesha ka hadlayay waa eedad banaan meesha laga soo jeediyey macnaha la-aantiina aniga ma dhaqaaqi karo waa inay la shaqeysaan garabkeyga soo istaagtaan gudoomiye xigeenka dhinaca ammaanka gobolka shabeellaha hoose axmed mudane ayaa sheegay in guud ahaan gobolka laga hirgelin doono xafiisyada dhulbixinta waa nidaam la rabo in lagu caddeeyo dhulkaani inuu ka tirsan yahay ee meesha la yidhaahdo koonfur galbeed inuu ka tirsan yahay lagu calaamayna laakiin haddaadaban la tegin oo aad guriga ku haysato meeqa dhulaa ku taalla meesha la yidhaahdo koonfur galbeed meeqa dhul dawlaa ku taalla meeqaa beera meeqaa waxaasoo dhan baa la isweydiina waxaan rabnaa marka hal sano ka hor ayaa madaxweynuhu ou barnaamijkan daah fura ciddow ciddou u soo wakiishay ayaa socodsii weyd laakiin maanta nasiibaan waxaan u yeelannay inaan annaga socodsiino wixii madaxweynaheennu ouna farana waa qaadanayna annaga madaxweynahaan wakiil uga nahay degmada ninka joogaa madaxweynuhu wakiil ka yahay annagu gobolkan wakiil uga nahay waxaana laka rabaa siyaasadda maslaxadda dadka reer koonfur galbeed inaan ka shaqaynaana laka rabaa marar badan waxaa afgooye iyo qaybo ka mid ah shabeellaha hoose kusoo laalaabtay muranno ka dhasha isqabqabsiga dhulalka iyo guryaha taasoo mararka qaar sababta isku dhacyo u dhiig ku daato axmed abuukar sabriye raadiyo muqdisho shabeellaha hoose
wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle ayaa sheegtay in hay-adaha deeqbixiyaasha caalamka ee qaatay mashruuca dibhabeynta kanaalada webiga shabeelle ku yaala gobolka shabeelle hadhe ay ka gaabiyeen kuwaas oo saameyn ku yeeshay beeraleyda gobolka oo sanadii ugu dambeeyey la daala dhacayay fatahaadda webiga shabeelle iyo sidoo kale abaara ka jira gobolka waryahiga cabdiraxmaan cumar xuseen wadani ayaa warkaa nooga soo diray jowhar
wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle maxamed bashiir qaasim daqare ayaa kormeer waxa uu ku tagay xafiisyada ay ku shaqeeyaan iskaashatooyinka beeraleyda magaalada jowhar ee caasimada hirshabelle kuwaasoo ay ku wareejiyeen dhowaan agabyo loogu talagalay inay kaga shaqeeyaan beeraha islamarkaana loogu adeego beeraleyda ku nool magaalada tanjowhar ee caasimada hirshabelle kormeerka kadib ayaa warbaahinta waxaa la hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabelle maxamed bashiir qaasim daqare kaas oo dardaarankan u jeediyey iskaashata beeraleyda magaalada jowhar ku kuurgalno qalabkii aan dhiibnay ee iskaashatooyinka iyo kanaaladii sida ay howlgalayaan iyo xafiisyadoodii kan hore meela ayaan soo kormeernay maantana saddex xafiis ayaan soo kormeernay oo horyaal iyo anfac iyo nabadayn ah sidaad u jeedaan boorarkoodina waa soo bandhignay xafiisyadoodina waa kormeernay sidii loogu talagalay ay shaqadooda u socotaa waxaan ku dhiirigelinayaa iskaashatooyinka degmada jowhar iyo dhammaan kuwa hirshabeellaba in iskaashato kasta xafiis ay yeelato si howl maalmeedkeedii meel lagala socon karo ay yeelato taas markaas meesha kaga gudbo waxaan rabaa halkaan ina fariin kaga diro sanadkii laba kun labaatan iyo kow waa gebagabo sida aad la socotaana howlihii naga dhexeeyey deeqbixiyaashii ama kambaniyadii caawinayay beeraleyda hirshabeelle waxaad moodaa in gaabisyo badan iyo qalaal badan oo jiro tusaale degmadan jowar aan joogno shantii kanaal oo loogu talagalay in la qodo kanaal kamida lama qodin kuwo kalena qaybo ayay qabyo ka yihiin oo xitaa waxaa dhacday in kanaaladii macmalka ahaa ee u samaysmaa dadkii in laga burburiyo aan waxba la qaban waa la xisaabtamaynaa kambani kasta ee aan shaqadaasi qaban ee qandaraaska ku qaatay waxaan soo jeedinaynaa wax dhaqaala inaan la siin waana la xisaabtami doonaa marnowna waxaan soo bandhigaynaa kambaniyada sidii loogu talagalay ku shaqeeyey oo aan birame siinayno iyo kuwa laga mamnuuci doono inay hirshabeelle daba ka shaqeeyaan waxaa kaloo rabaa halkaan inaan baaq ugu jeediyo cid kasta oo ka shaqaynayso oo caawinaysa beeraleyda hirshabeelle hirshabeelle dowlad ayaa ka jirto maamul gobol ayaa ka jiro mid degmo ayaa ka jiro wasaarad u xilsaaran arrimahaas ayaa ka jiro ciddii isku dayda wasaaraddu waxaysan ogeyn inay bulshadaasi ay ku dhex meeraysato oo ay si qarada ula shaqayso tallaaba ka qaadi doonaa mana aqbalayno waxyaabaha loogu talagalay shacabka hirshabeelle dadka meelaha qaan ku hayna waxaan ugu baaqaynaa inay wasaaradda la soo xiriiraan haddii kale tallaabo adag ayaan ka qaadaynaa waxaan u baahannahay isla xisaabtan waxaan u baahannahay daahfurnaan shaqo cid kastoo isku dayaysa inay wax maleegto ama ay masuq maasuqdana gacan bir ayaan ku qaban doonnaa waxaan u baahannahay wada shaqayn daahfurnaan bulshadii maamulka gobolka degmadii wasaaraddii waxay wada ogyihiin lagu wada shaqeeyo mana suurtoobayso hawl ay wasaaradda beeraha goobjoog ka ahayn cidna inay fuliso tallaabo ayaan ka qaadaynaa waxaan ku dhiirinaynaa waa ugu mahad celinaynaa cid kastoo gacan naga siisay horumarinta beeralayda hirshabeelle balse taas bedelkeeda ma aha cid kasta waxay rabtay inay samayso waxaan ku soo dhawaynaynaa cid kasta oo gacan ka geysanaysa beeralayda hirshabeelle inaan la shaqayno waxaan digniinka badambaysa u dirayaa kuwa ka dhunta maamulka degmo iyo gobol iyo wasaaraddu waxaan leeyahay tallaabo adag ayaa ladka qaadayaa fadlan waxayna day sax yihiin wasaaradda la soo xidhiidha si ay maamulka gobolka iyo degmadu wasaaraddu ula xidhiirto wax la ogyaha loo wada qabto aadaa umahadsanti cabdiraxmaan xuseen cumar wadani raadiyo muqdisho jowhar
halka nagala socotaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya markaana wararka soomaalida ka baxsan ku dhowaad labaatan ruux ayaa ku dhintay kadib doon kula qalamitay gudaha dalka griiga ciidamada ilaalada xeebaha dalka griiga ayaa sheegay in ay soo badbaadiyeen ku dhowaad saddex iyo lixdan ruux kadib markii doon ay kula degtay gudaha dalkaasi kooxaha gurmadka degdega ayaa sidoo kale sheegay in ay midadka lix iyo toban qof ka heleen kuwaas oo ay ku jiraan cunug yar iyo saddex haween ah dadkan doonta saarna ayaa u badnaa taarbiyayaal waxaana ay marayeen meel aan ka fogeyn silsilad lagu magacaabo belos waxaana doonta saarnaa sida la sheegay ku dhowaad siddeetan ruux ugu dambeyntiina maraykanka ayaa hawada u diray daxgacmeedka ugu weynaa ay sameeyeen daxgacmeedkan oo shalay sabti ahayd laganay maraykanka waxaa la sheegay in boqolkiiba boqol oo aada u weyn yahay kuwii hore u sameeyeen hay-adda u qaabilsan hawada sare loo yaqaano naas ayaa sheegtay in sadexgacmeedkan uu qiimihiisa ku kacay lacag gaaraysa in ka badan sagaal milyan oo lacagta doolarka maraykanka ah guud ahaan warkiisu waxaad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya saakane waa nagintaas